Magaalada Baydhabo waliba ka furmay kulan ka saabsan ay wadatashiga diyaariyowka miisaaniyadda lamada kun labaatanshan ee guddiga maaliyadda baarlamaanka xubno kale oo ku tirsan xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Maaliyadda Koonfur Galbeed Abdullaahi Maxamed Aadan oo daahfuray kulanka wadatashiga diyaariyowka miisaaniyadda lamada kun labaatanshan ayaan koreen ku hadalay.
miisaaniyad waa isla fahamsanna aqoon kororsi inaan ka dhigno oo wixii aan u diyaarinno ka doodno markii laga doodo kabacdi wixii ka soo baxa aan wax ku qabsanno waan u baa- iyadoo shirkan hadda u diyaarsan yahay waan idiin mahad celinaynaa dhammaan baarlamaanka waad ogtihiinoo een, haddii xataa miisaaniyadda hadhow la qaado oo golaha masiirada la mariyo markii baarlamaanka la geeya guddiga maaliyadda loo socliya saas la aligeed guddiga maaliyadda hadda inaan laftigooda fikirkooda bandhigno waxay daahfurnaan ka dhigno ururada bulshada la tuso yani dood cilmiyeysan oo yani wax badan laga qaato ayay wasaaradda u diyaarsan tahay iyo tiimka maaragtay tiimkeeda iyo lataliyaasheeda iyo yani waxay u diyaarsan yihiin in wixii ay noqdaan wax daahfuran oo loo wada jeedo saas la aligeed marka waana ka mahad celinaynaa sida mugga leh ood uga soo qabgashaan waxaan rabnaa inta uu socdana inaad taladiinna si joogto ah inaad ugu dartaan sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka koonfur galbeed xildhibaan xasan aadam ayaa ku warbi walyaabo yeetay miisaaniyadda
miisaaniyadda madalas diyaari la-aansay baarlamaanka gudubta wali kooya wal isna miisaaniyad leedahay kooya kooya isdhankaas miisaaniyad miisaaniyad haddii kooyto meel suubiyow kolley marmar wali lahangnagee baarlamaanka diblahanka nagee iyo dib unku shageeya miisaaniyadda isdhanka kooyti kadib wali la- jare wal oo supplement budget la raw taas wali isticmaalasa wasaaradda maaliyadda isticmaalasa kun miisaaniyadda horta proceskaasa maraasa nidaamkaasu marka wasaaraddii iyo tiimkii geedka ha diyaariyaan qorsho untii oo laha bandhikoon iyada aan ka mahadsanyin ununa baarlamaanha mase guddiha wali tale e nooka eedan yaka darsadaar hoob ilaahi raallaka nagada miisanada diyaarsadaas in wali geedka maraykan ku dhihi wal iskirin leego ma waali adduunyada budget yah wal sida in weliga iskirin wo marka karays badana dhihi barbelen badana dhiyaan mudun isdhanka miisaaniyadda hooba kooy mudun wali nagadaas ahe bajadadii lanka talagalay dhaarsho inti lan fulina dib in dhig yaka kooy kor saas dartee mudun kulley wali taawaya wasaaradda intii oo qorshoon oo geedka dadka lambandhika dadweynahan lambandhika baarlamaanka lambandhika wali baa iyadaan ka mahadsantiin agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed ali cabdi aadan iyo sidoo kale dhinishay ku hadali ku doodowka miisaaniyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee lamada kun labaatanshan Ee, walaalow ka hadalaan waa miisaaniyad miisaanin miisaaniyad ayuu ahaa int- intii lan diyaarin ka hor way la suubiyay waa odarusa sideeba ama qiyaas ma nagala doonto miisaaniyadda sanadka hadareer lankasta idaaq undhan idaaqu koyn lankasta miisaaniyada leey qorshe leey qorshoolada leey marka miisaaniyadda noocaas leeyo dowladdana waliga ka dareerta ama ka shaqeyto u baahanta waliga ka shaqeeyas waa miisaaniyad waa miisaaniyadda madala diyaari baarlamaanka ansixi ku dib way nagadaay way nagadaase meel aan raadis miisaaniyad ansaxaya oo shaqeeyaasa oo dowladda ka howlgalaaso nagadaas mar runtii marka miisaaniyad wayu ahaa walaa talisin kuweeri wayu ahaa eh, isla xisaabtanka iyo dowladdii iyo eh, miisaaniyaddii inay fikirkin naftiin kuweeldataan samicnaha walaa matalaada shacabka inay meel ku muuqato dadka la taladan waa xildhibaanadan ku kuri xildhibaanada oo guddiga maaliyadda way kiiga shacabkii kale oo gudaha kiiga iyona macnaha saasoo kale la talada mar runtii iyadaa ma hasantiin waa ujeedka waa waa ujeedka wayu ahaa ku hadalka ama ku doodista miisaaniyadda lamada kun labaatan iyo shanta dareerta oo bilooyin ku hirsan qaabkii lanku doodo fadi guddoona baarlamaanka lagu horjeey faday la ansixi faday marka taasu muhiimadda miisaaniyadda sideeba isdhigna kooya kororna kooya